الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي كنتن يكواد كتابك اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم nebiga qoraalkii iyo kitaabkii uu diray ilaa hiraqla hiraqla uu diray yadcuuhu xaaluu nebigu ugu yeeraya hiraqlahaas ilal islaami islaamnimada isagoo nebigu ugu baaqaya qoraalka uu diray baa laga hadlayaa xadiidu abi sufyaan can ibni cabbaas qaala xadaanii abu sufyaan abu sufyaan baa ii warramay buu yidhi min fiihi afkiisoo iiga warramay ilaa fiya aniga afkayga anaa waa la iiga sheegay iyo maahee bushimihiisa soo dadku ma dhahaan bushimihiisaan ka maqlay bushimihiisay ka soo baxday kelimadaas afkiisaan ka maqlay afkaygu iiga sheegay saasaa iskugu jeeni qaala wuxuu yidhi indalaqtu waa tegey fi lmuddati muddadii allatii muddadaasoo kaanad ahayd baynii aniga iyo bayna rasuulillaahi sala allahu calay wasalam abuu sufyaan baa hadlaya muddadii aniga iyo rasuulka dhexdayada noo dhexaysay oo aan qabsannay ilaa abuu sufyaan waa oday qoraysheed ayaan tegey muddadaa dhexdeedii nabadda ahayd qaala wuxuu yidhi fa baynamaa ana xilli anigu bishaami shaam aan joogo ku sugnahay id waqtigaa jii-a waxaa lala yimid bikitaabin kitaab iyo qoraal oo min annabiyi ka socda sala allah alay slm ilaa hiraqla hiraqlana u socda annagu shaam baan joogaa meeshaa lafteedii baa warqadda la keena qaala wuxuu yidhi wa kaana dixyatulkelbiyu nin la dhihi jiray dixyatulkelbi ayaa wuxuu ahaa jaa-a bihi mid la yimid warqadda warqaddaa nebigu soo diray ninka soo qaaday oo loo soo dhiibay waa dixyatulkelbi muddadii sulixii lagu jiray xudaybiya dagaalka toban sano inaan la dagaalamin oo la isdhex maro waana muddadaa dhexdeeda warqadda waxaa keenay dixyatulkelbiy fadafacahu dixya wuxuu u dhiibay ilaa cadiimi busra meesha busro la yidhaahdo ninkii weynaada haystay keedii weynaa waa maxay waa nin la dhihi jiray baa la yidhi alxaaris baa la dhihi jiray bin abi shamir alkhasaani ninkaas ilaa hadda haddaa madaxweynaha iyo warqadda qoraal loo wado qofkan u wado ma dhiibi karo waa in waxa loo dhiibayaa kuwa ka sokeeya nidaam baa jiro midba midba usii dhiibaya sida hadda hadalkaba laiskugu soo dhaweeyo oo kale si u dhow midba midba usii dhiibaya ninkaani warqaddii saxaabiga wuxuu u dhiibay ninkii busra haysay fa dafacahu cadiimu busra busra cadiimkeedina wuxuu u dhiibay ilaa hiraqla ninkii ay u socotay qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan faqaala hiraqli wuxuu yidhi hal haahunaa horta warqadda intaan la akrin halkan ma joogaa axadun qofoo min qowmi haada rajuli ninkaa tolkiisa ah alladii ninkaasoo yascumu sheeganaya annahu nebiyun inuu nebi yahay ninka warqadda soo diray oo inuu nebi yahay sheeganaya wax qabiilkiisa ah oo carab ah meeshaan ma joogaan iyo quraysh cid ah faqaaluu waxay dhaheen nacamhaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi fadcuitu anaa la ii yeeray fii nafarin xaalaanha jamaco maceed oo min quraysh niman reer quraysheed ayaa annaga baa wada soconoo waa la ii yeeray fii nafarin maca nafarin min quraysh kuwii la socdeen way soo raaceen fa dakhalnaa waxaan u soo galnay calaa hiraqla ninkii dhammaa oo hiraqle la dhihi jiray oo ugu sarreeyey madaxdooda kaas baan u soo galnay waa meesha ruum la yidhaahdo laba dowladooda waaweyn baa waaga jiray ruum iyo furus bay ahayd ninka ruum haysta buu ahaa hiraqluhu markaan u soo galnay fa ajlasanaa wuxuuna fariisiiyey bayna yaday hortiisa fa qaala wuxuu yidhi ayukum kiineebaa raggiinaan carbeed oo quraysheed aqrabu ugu dhowaan badan ayukum kiineebaa aqrabu akan ugu dhowaanshaha badan nasaban xagga nasabka min haada rajuli ninkaas alladii ninkaasu yascumu sheeganaya annahu nebiy ninkaa nebinimada sheeganaya kiineebaa u xiga raggiinaan loo yeerayo faqaala abuu sufyaan baa wuxuu yidhi faqultu waxaan yidhi ana anaa ugu xiga faajlasuunii waxay fariisiiyeen beyna yadayhi hiraqle hortiisa day jamaacadoo dhan horta horay bay fadhiyaan yaa ki- kiineebaa ugu xiga aniga sooma dhihin jamaacada hortooda soo fadhiiso safka ka soo bax horay soo fadhiiso wuxuu u dhexeeyaa marka hiraqle iyo jamaacaduu la socday dhexdooda baa abuu sufyaan lasoo fariisiiyey markii halkaa la keenay wa ajlasuu asxaabii raggi ila socdayna waxay fariisiiyeen khalfii gadaasheeda uma dacaa biturjumaanihi turjumaankiisiiba u yeeray hiraqli ilaa luqada carabiga isagu ma yaqaani faqaala wuxuu yidhi qul lahum waxaa u dhahdaa nimankan innii anigu saa'ilun waxaan weydiinayaa haadaan ninkan hortiinna aan fariisiiyey waxaan wax ka weydiinayaa can haada rajuli ninkaa kale xaggiisa alladii ninkaasoo yascumu sheeganaya annahu nebiy warqaddii weli lama aqrin nebigu soo diray calayhi salatu wasalaam ninkaasaan ka waraysanayaaye jamaacadiinna gadaal fadhidaay fa in kadabanii hadduu ii been sheego intaan su-aal weydiiyo been iigu jawaabo fakadibuu ku beeniyo waxa dhahdan waa beentiisaa maaha ninkaana warkiisa waa la qaadanaya waa ninkii dhammaay waddanka xukumay dowladdan hadda lala joogo ruum qaala abuu sufyaan laa dhulkan shaam had boqolaa ka telin jiray abu sufyaan baa wuxuu yidhi waymullaahi ilaahay baan ku dhaartay lowlaa an yu'firuu inay iga raraan calaya dushayda alkadiba been inay iga faafiyaan oo iga naqliyaan oo iga raraan haddaanan ka baqayn lakadabtu waa mee sheegi lahay nebiga col buu kala dhexaysay markaa abu sufyaan odaygii quraysheed buu ahaayo oo dagaalada gaalada hogaaminayay marka wuxuu yidhi haddaanan ka baqayn inay been iga raraan oo hadhow idhahaan odaygii dhammaad oo quraysheed baa hiraqle hortiisa been ka sheega oo lagu qabsada yaa been waa sheegi lahaa buu yidhi oo waxaan doonaba dushaan ka saari lahaa nebiga oo warka la weydiinayo siday tahay si aan ahayn baan uga jawaabi lahaa waxaa garanaysaa xataa carabtii hore iyo dadkaas allaa xilligaa jaahiliga jooga beenta inay nabcaayeen in laga raro oo beelow lagu tilmaamo oo een, marka wuxuu yidhi been in laga raro haddaanan ka baqay uma qaala liturjumaanihi wuxuu ku yidhi turjumaankii hiraqle sal weydiihu ninkan abu sufyaana kayfa xasabuhu ninkan maxameda nasabkiisu waa see fiikum dhexdiin war ninkan horta soo baxay waa qoladeedo waa abtiriskeedo ninku see yahay meel qoys nooceedow ka dhasha qaala wuxuu yidhi abu sufyaan qultu waxaan yidhi huwa muxamed fiinaa dhexdayada duu xasabin xasab iyo nasab wanaagsan mid u saaxiiba weeye reer fiican meel fiican buu ninkaasi ka dhashay waay marka horta ninkaasi meel fiican buu ka dhashay jawaab fiican buu baxshay ilaa beentuu ka cararay qaala wuxuu yidhi hal fa hal kaana hiraqla hadlaya wuxuuna codka marinayaa turjumaanka weydiiyo waxaa dhahdaa fa hal kaana min aabaa'ihi aabbayaashii ma ka mid ahaan jiray meliku nin boqora nin madaxnimo hayn jiray reerku oo ka dhashay ma ku jiraa aabbayaashii iyo awowyaashii iyo nin waddanka soo xukumi jira oo boqor ah qaala wuxuu yidhi ee abu sufyaan qultu waxaan idhi laa may kama dhalan kuma jirin waay markaasuu wuxuu yidhi fa hal kuntum ma tihin tattahimuunahu kuwa ku tuhmi jiray tattahimuunahu kuwa ku tuhmaya bilkadibi been ma ku tuhmi jidheen qabla an yaquula maa qaala muxamed intuu yidhi wuxuu yidhi ka hor hadda wuxuu yidhi intuusan dhihin hadda muxuu yidhi nebi baa ahay sooma dhihin intuusan nebinimada sheegan ka hor been ma ku tuhmi jidheenoo nin iska sheekeeyo dadka haddee u sheeko wanaajiyeyo beenta iyo waxa yaqaan mayuu ahaa mise ma ahayn qaala wuxuu yidhi abu sufyaan qultu waxaan idhi laa may weligay been kumaana tuhmin qaala wuxuu yidhi ninkii madaxda ahaa ayattabichu muxamed haddama waxaa raaca ashraafunnaasi dadka kuwooda sharafta badan oo madaxda ah am ducafaa'uhu mise kuwooda masaakiintaada oo taagta yar baa rumeeyo raaca qaala wuxuu yidhi abu sufyaan qultu waxaan idhi bal iskaba dhaafee ducafaa'uhum kuwooda masaakiintaada ducafada ay taagta yar baa raaca qaala wuxuu yidhi ninkii madaxda ahaa yaziiduuna ma kordhaan oo maalinba kuwaa ku soo darma am yanqusuuna mise waa nusqaamaanoo kuwii raacay baa qaar ka soo go'ah oo qaar ka soo haraan qaa- qul- qaala wuxuu yidhi abu sufyaan qultu waxaan idhi laa may ma nusqaamaan bal iskaba dhaafe yaziiduuna waa ziyaadaan waa sii bataan dadka rumaynaya qaala wuxuu yidhi ninkii hiraqlaha hal yartaddu ma ridoobaa axadun axad oo minhum ka mid ah oo ma ka noqdaa can diinihi diinkiisa bacda an yadkhula fiihi intuu galay dabadeed qof moxamed rumeeyey oo diintii dib uga noqday ma jiraa intuu diintan galay ka bacdi muxuuna u noqday sakdatan cara darteed lahu diinka u caraysan yahay diinkaa iyo moxamed iyo inta dhibsaday oo nabcaysay dib uga noqday oo yidhi anugu meeshaydii baan ku noqonayaa ma lahayaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa maya qof diintaas ta u carooday ka soo noqday ma hayno qaala wuxuu yidhi ninkii raqla ahaa fahal qaataltumuuhu ma la dagaalanteen dagaalama idin dhex maray ninka qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu yidhi abu sufyaan turjumaankii baa uu soo marinayaa fa kayfa kaana qitaalukum dagaalkiinu see yahay iyahu isaga aad la dagaalanteen markaad dagaalanteen natiijooyinka dagaalka bal nooga warran qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan qultu waxaan idhi takuunu lxarbu dagaalku waxay noqotaa baynanaa annaga dhexdayada iyo baynahu isaga dhexdiisa sijaalan wadaamaysi waa sijaalan wadaamaysi wadaanta ma taqaanaa dee markii ceel la shubayo waayii hore dadka waaweyn baa garanaye saa markii nin xagga uga soo jiido kanaa jiida kana xagga u jiidaya saasaa loo shubaya ninba marbow wadaamaysi waxa wey ninba marbow waa ninba maalin marbow wataa oo maxay taha macnaheedu yusiibu mina wuuna asiibaayo dad buu naga laayaa wanasiibu minhu haddana mar baa nasiibnaado dagaalka dadka laynaayo ka dhaawacna maalinna waa isagaa wada guusha maalinna hanagaa wadna dagaalku waa wadaamaysi na dhex maray qaala wuxuu yidhi fahal yaqdiru ma ballan buriyaa moxamed qaala abu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa may ma ballan buriyo wanaxnu hanaguna minhu abu sufyaan fii haadihi lmuddati muddadan hadda aan soo maqannahay laa nadrii ma garanayno maa shayga huwa moxamed saanicun fiihaa uu samayn doono hadda horta muddaan ninkii ka soo maqannahay laakiin waagi hore ballanburin kumaana aqoon muddadaan hadda aan ka soo maqan nahayna hadda wuu ballanburin kara waa iska dhici kadhaa ma naqaan wuxuu samayn doono laakiin kumaana aqoon abu sufyaan qaala wuxuu yidhi wallaahi maa amkananii iima suuroobin min kelimatin kelimad udkhilu fiiha dhexdeeda aan dhex gelin karo shay-an shay kayra haadihi middaan hal kelimad kale oo wax yira aan ku dhex laban karo yaa kelimad aan wax yar ku darsan karo ama ku daaran karo may dhahan hadda hal kelimad aan wax yar yaa aan ku dhex darsado iima suuroobin ilaa middaan maa middaan muxuu ku dhex darsada wallahi dee ninkii muddadan waa ka maqannahay wuxuu samayn doono ma naqan awal balanberinku maana aqoon laakiin dee hadda waa ka soo maqannahay waa dhici ka dhacade wax inuu sameeyo aanan ku aqoon intaasaan ku darsada qaala wuxuu yidhi ninkii raqlaha turjumaankiisa oo marinaya fahal qaala ma ku qowlay haada alqowla qowlkan axadun axadoo qablahu ka horeeya qof idinkaayo hadda ka hor nebinimo sheegtay ma lahayaa yidhi nebi baana qultu waxaan idhi laa maya uma qaala wuxuu yidhi hiraqli liturjumaanihi afceliyihiisii wuxuu ku yidhi qul lahu ninkan waxaa ku dhahdaa innii sa'altuka niyo anigu waxaan ku weydiiyey can xasabihi nasabkiisa fiikum dhexdiina ugu nasaba fazacamta waxaa sheegatay oo ku qowshay annahu isagu moxamed fiikum dhexdiina duu xasabin nasab fiican midu saaxiiba inuu yahay wakadalika sidaasina arusulu rusushu wakadalika sidaasaa arusulu ahaata wakadalika sidaasay ahaata arusulu ama wakadalika sidaas baa arusulu rususha tubcadu loo soo diraa fii axsaabi qowmihaa qoomkeeda meesha u fiican nasabka u sarreeya baa nebiyaasha laga soo diraa marka horta hadduu hadduu qo sidaas yahay dhalashadiisu meeshii nebiyada laga soo diri jiray waaye reer fiicanoo ka dhashay wasa'altuka waxaan kaloo ku weydiiyey abuu sufyaanow hal kaana fii aabaa'ihi aabbayaashii ma ka mid ah yahay melikun nin boqor ahaa fa zacamta waxaa sheegatay allaa maya faqultu waxaan idhi anoo hayraqlaa low kaana min aabaa'ihi aabbayaashi hadduu ka mid ahaan lahaa melikun boqor qultu waxaan odhan lahaa rajulun huwa rajulun moxamed waa ninoo yadlubu dalbayoo doonaya mulka aabaa'ihi aabbayaashiisa mulkigoodii iyo boqortooyadoodii haddii ninkan awoowayaashii iyo aabbayaashii boqor ahaan jireen waxaan dhihi lahaa waa nin boqornimadii raadinaya waa reerkii wax xukumi jiradoo hadduu nebinimo ku raadinayaado wuxuu rabaa intaas uu boqor ku noqdo oo waxaan isdhihi lahaa rag horeo daba socdaa waayo wasa'altuka waxaan kaloo ku weydiiyey can atbaaci kuwa raaca aducafaa'uhum am shura am ashraafuhum mise kuwooda ashraafta ah faqulta waxaa tihi bal ducafaa'uhum baa raaca wahum kuwa ducafadaa weligeedba atbaacu rasuuli rususha atbaacdii raaci jidha weeye weligeedba nebiyaasha waxaa marka hore rumeeya dadkaas tabarta yar oo daacadda ah wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal kuntum ma ahaan jidheen tattahimuuna kuwa ku tuumaysa bilkadibi been qabla an yaquula maa qaala wuxuu yidhi intuusan dhihin fazacamta waxaa sheegatay allaa maya facarabtu waxaan ogaaday buu yidhi annahu muxamed lam yakun inuusan ahayn liyadaca alkadiba beenta mid kala tegaya cala naasi dadka dadka intuu beenta kala tago uma yadhaba uu tago fayegdiba cala allah ilaahay ku been sheego ninaan dadka dhexdoodaba been ka sheegin inuu been ilaahay ku dul sheego dhaho ilaah baa isoo diray ma dhici kadho hadduu dadka dhexdooda been ka sheegi jiray dee xaggana waa dhihi karaa ilaah baa isoo diray laakiin hadduu dadka hortoodaba been aan weliga lagu arag dee intuu dadkii beenta ka daayo ilaahay kuma been abuuranayo oo ninkaa taasna wuu ku saxan yahay wasa'altuka waxaan kaloo ku weydiiyey wuxuu weydiiye o dhan buu dib uga jawaabaya hal yartaddu ma ridoobaa axadun oo minhum ka mida dadka raacay can diini diintiisa maka baxa bacda an yadkhula fiihi intuu galay sakdatan caro darteed lahu diinka u carooday fazacamta waxaa sheegatay allaa maya wakadalika sidaasoo alimaanu ahaaday wakadalika sidaasoo ahaaday alimaanu idaa khaaladda markuu dheeho iimaanku bashaashata alquluubi qalbiyaasha bashaashadooda weligeedba iimaanku markuu bashaashada qalbiga dhex galo waaba iska sidaas buyi waay waa lagu yaqaanaayo iimaanku markuu qalbiga barta wadnaha taabto waa sidaas waay wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yaziiduuna ma ziyaadaan dadka raacay am yanqusuuna mise waa nusqaamaanoo fazacamta waxaa sheegata annahum yaziiduuna inay ziyaadaan wakadalika aliimaanu iimaankuna waaba sidaas xataa yatima ilaa uu ka taab noqdo dadku waa ku gurmayaan wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaataltumuuhu ma la dagaalanteen moxamed fazacamta waxaa sheegatay annakum idinku qaataltumuuhu inaad la dagaalanteen fatakuunu lxarbu dagaalkuna ay noqoto baynakum dhexdiinna iyo wa baynahu isaga sijaalan wadaamaysi yanaalu minkum idinkou idin gaaro watanaaluuna minhu idinna agaadhaan wakadalika rasulu sidaasaa rusushu ahaatay tubtala mid loo ibtileeyo uma takuunu waxaa u ahaata buu yidhi lahum rususha alcaaqibatu ciribta wanaagsan rusushaa yeelata waa ninkaani waa nin aad wax u fahamsan hirqluhu wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal yaqduru ma ballan buriyaa dowladdii romaaniyiinta waayo waayo waa ruum qulibat ruum waa nimankii reer ruum buu ninkaani madax u ahaa ma ballan beriyaa fazacamta waxaa sheegatay annahu laa yaqdiru inuusan ballan berin wakadalika rasulu sidaasay rusushu laa taqdiru isan u ballan berin wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaala axadun qofna ma ku qowlay haada alqowla qablahu isaga hortii fazacamta waxaa sheegatay an laa faqultu waxaan idhi low kaana haddou ahaan lahaa qaala mid yidhi haada alqowla qowlkan axadun oo qablahu ka horeeya qultu waxaan dhihi lahaa rajulun waa nin huwa rajulun waa ninoo waaya waa nin oo i'tamma ku dayanaya ama ku dayray biqowlin hadal oo qiila qablahu horti la yidhi rag horaa sheegtayoo sidii hore ugu dayanayaa waa madaxnimo raadis baan dhihi lahaa waaya qaala wuxuu yidhi hiraqle uma qaala ma abu sufyaan wuxuu yidhi uma qaala hiraqle wuxuu yidhi bima yaamurukum moxamed muxuu idin amraa qaala wuxuu yidhi abu sufyaan qultu waxaan idhi yaamurunaa wuxuuna amraa bisalaati salaadowna amraa wasakaati sakadowna amraa wasilati qaraaba xiriirintoona amraa walcafaafi dhowrsoonaantowna amraa qaala wuxuu yidhi in yaku haddou yahay maa taquulu fiihi waxaa dhexdiisa leedahay xaqan dhab su-aalaha aan kaa weydiiyey aa ka jawaabtay haddaad run iiga sheegtay fa innahu ninka maxameda nebiyun weeye walla waa nebi waaye wuu oggolaaday laakiin ma raaci doono waqad kuntu waxaan ahaaba yidhi haddaan hiraqla ahay calaman mid og annahu nebigaasi khaarijun inuu soo bixi doono walam akun laakiin maana ahayn adunnuhu mid u malaynaya minkum idinka idinka soo baxayo dowladahan waaweyn iyo dadkan kalaan islaa uu ka soo baxayaa iyo ummadahan kale idinkoo idinka dhalanaya isma lahayn laakiin in ninkaasi soo socdo waa hayey buu yidhi xogteeda ta kutubihii horaa la hayaa mogta ayb walow anii anoo hiraqlay dowladdan dhan xukumo oo yidhi aclamu haddaan ogahay anii anigu akhlusu ilayhi inaan u khaalis noqon karo haddaan ogahay inaan gaari karo oo u khaalis noqon karayo ya bimacnaa akhlusu asilu inaan gaari karo meeshuu joogo haddaan tegi karo la axbabtu waxaan jeclaan lahaa liqaa'ahu inaan la kulmo alla yaa la kulmabay walow kuntu cindahu haddaan agtiisa ahaan lahaa mid joogana laqasaltu waxaan mayri lahaa canqa dabayhi lugaha anaa u dhaqi lahaa lugaha waa u khidmayn lahaa waa u dhaqi lahaa anigaan dhanibo madaxweynaha kuuma walayabluqanna dhaar waxay tahay gaareen oo gaareen mulkuhu ninkaa mulkigiisu maa taxta qadamaya labadayda lugood meeshaan ku hayo halka isaga ka talin doona dowladiisu halkay soo gaari doontaa qaala wuxuu yidhi sufyaan abu sufyaan uma dacaa markaasu u yeeray bikitaabi rasuulilah warqaddii nebigu soo diray sala allahu calay wasalam faqara'ahu waa akriyey waa loo akriyey weye faidan fiihi waxaa ku taalla bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamed bay ka socotaa rasuulilaahi ah ilaa hiraqle u socotaa cadiimu ruum waa ka socotay oo ku socotani waaya salaamu nabadgelya calaa man ha ahaato salaami ittabaca alhuda hanuunka raacay ilaa ninkaa weli iimaan ma laho waa nin diinta loogu yeeray assalaamu calaykum lama dhihi karo salaamun calaa man ittabaca alhuda amaa bacdu faina anu adcuuka waxaan kuugu yeerayaa bidicaayati alislaami islaamka yeertadiisa kelimada daacyadaa ee islaamka dadka ugu yeedha oo shahaadatu tawxiida baan kuugu baaqayaa waroy aslim islaam hiraqlow taslam waa nabadgelaysaae wa aslim islaam yu'tika allahu ilaahay wuxuu ku siinayaa ajraka ajarkaada maratayni laba jeer ayalamadii hore oo kutubta iyo haysay baa tahay iyo kitaabka hore aa rumaysay iyo kana aa rumayso nebigan laba ajaraa helaysaa fainta waleyta haddaad jeensatoo diiddo fa innamaa calayka dushaada waxa ah isma alariisiyiina beeroday beer qodatada yaa azzaariciina kuwa beeraha qota dembigoodu waa adiga dushaada macnaha maxay ka dhigan tahay shacabka oo dhan dembigoodu dushaadu saarayay waay macnayaasha lagu fasiray ka mid ayb racyada adaa dembigeeda xambaaraya yaa ahlal kitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawaa'in baynana wa baynakum oo ah kelimadaas anlaa nacbuda inaan caabudin ila allah ilaa qowlihi ishhaduu biannaa muslimuun aayaddaasna waa ku qornayd warqadda aayadahaas falamaa faraqa markuu ka faaruqay min qiraa'ati alkitaabi warqadda akhrinteeda oo warqaddii la akhriyey ninkaana awal su-aalahu dadka weydiinaya laga fahmay inuu u janjeero nebiga oo yiri lugahanba u dhaqi lahaa oo halkaanu ka talinaya oo wallaahi waa nebi hadalladiisii la maqlay dowladdii baarlamaanka meesha fadhiya waxay ku sheegaan bimacnaa waxa weeye madaxdii dowladda iyo goboladii suurada markaasaa irtafacat alaswaatu corod codadkii sawaxankii baa cirka isku shareeray cindahu agtiisa a meelaha nimankaani fadhiyaan oo qolada shuurada iyo majliska iyo qolada maaragtay wakiilada ee dowladdu la tashato sawaxan baa irtafacat kor buuq baa kor u kacay ninkii isagaa markuu og warqaddii la akhriyey wa kahura laqadu hugunkiina waa bato ila meesha haddii qofkaas hadlayo hugun bay noqonaysa markii dowladda isku yaacday dhammeeda reer ruom madaxweynahoodii iyo wixii la ka hoseeyey wa umira binaha innaga waana la amray war yaa idinku baxaa layidhi horta idinku miyaa reer ruum yaatiin nima carbeed baatiin oo maka ka yimid xanta iyo sirta iyo meesha xaal maraya aysan ogaanin fa ukhrijnaa waana la saaray qasriga dowladda debadda kiisaaga debadda u baxa waxaan dhexdayada isku qabna annaga inoo taale yaadna xogtayada qaadina horta debadda u baxa waana la saaray qaala wuxuu yidhi abu sufyaan faqultu liasxaabi raggii la socday waxaan ku idhi xiina kharajnaa markaan baxnay laqad amira waa weynaaday amru ibni abikabshata ninkii abikabshe la dhihi jiray wiilkiisa amarkiisii waa weynaaday ninkii abikabshe la dhihi jiray wiilkiisii walle arrintiisii waa weynaatay meeshaan inagu u qabnayba maba joogtaba oo maxayti abikabshahaas ma taqaan nebiga calayhi salaatu wasalaam caanahu nuugay ninkii irmaanshe weye waa nebiga aabbihii xagga ridaaca xaarif bin cabdilcuza baa la dhihi jiray islaantii nabiga nuujisay ninkii qabay weeye markay marka rabaan inay nabiga aabbihii ka leexdaan oo dacayreeyaan bay waxay rabaan inay aabbihiis iyo abtiriska inta ka leexdaan maxamed bin cabdillah bin cabdilmudalib weeyaane inay dhahaan ibna abi kabshe ina abi kabshe aa wiilkiisii arrintiisii waa weynaat ninku meel fog booba hawshiisu marasaa dowladdii reer ruum soo maaha waxa maanta halkan hawshaana ka dhex dhacday oo warqadihiisa akhrinaya oo ninkii xukumay oo leeyahay ninkaas waa nebi waay halkaa marka hawshii maraso nimankii saasaan ku dhir waxaan ku idhi oo kale innahu muxamed la yakhaafuhu waxaaba ka baqaya meliku bani lasfar nimankii reer bani asfar reer ruum nimankii jaallaha ahaayoo nimankaan ru reer ruum ya baaba ka baqayaba ha nimankaasaaba ka baqaya waay intaa markay dhacday famaa ziltu kama zuuli buu yidhi abu sufyaan haddaan muuqinan mid yaqiininaya biamri rasuulillahi rasuulka ilaahi amarkiisa sala allahu alay wasalam annahu sayadharu inuu soo daahiri doono nebigu arrintiisu inay xoog yeelan doonto weligay inaan yaqiininayo kama zuulin xataa adkhala allahu calaya ilaa ilaahay geliyey dushayda alislaamo ilaa aan ka islaamay ilaan islaamnimadii aniga laftayda galay weligay waa ogaa in xooggaani soo diintu soo ko- soo xoogaysanayso akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi tafsir baabun oo fii qaswati xunaynin dowlaankii xunayn wey xadiidu lbaraa'i hada xadiidu lbaraa wal- wa sa'alahu alxad sa'alahu rajulu nin weydiiyey nin baa bara weydiiyey muxuu yidhi akuntum ma ahaydeen barow farartum kuwa ka cararay farartum kuwa cararay yaa abaa cumaara abaa cumaarow ca- yooma xunaynin nin baa yidhi albaraa war yaa maalinta xunayn miyaa carardheen qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi maa wallaa rasuulullahi nebi maxamed inuusan jeensan oo dhabarka duwin sal allahu alay wasalam laakiin rag baa cararay kale walaakinahu kharaja waxaa baxay buu yidhi shubbaanu asxaabihi asxaabtiisa kuwii da'yartahay dhallinyaradii wa akhifaa'uhum iyo kuwoodii fudfududaayo aan hubka haysan hub cuslaynaya aan wadan xusaran xaala yihiin yaa kuwo oo bimacnaa iska efantari mayaa la dhahaa waxaa la yidhaha alxaasil aladi laa dirca lahu koofiyad bereedkii dagaalka ma qabo dircii dagaalka ma qabo waa dad iska maaragtay aan hubkaas iyo cagabkaa wadan oo iska fudud kuwaas baa baxay waatan macnaheedu laysa bisilaaxin wax hub ah oo ay haysteen oo wateen oo weyn ma jirin macnaha laysa axaduhum midkooda mausan ahayn mutalabisan bisilaaxin hub mid ku maran hub mid wata ma jirin laysada isimkeeda baa meesha lasoo qadaraya nimankaas faatow waxay u tageen dhallinyarada asxaabada qowman qola oo rumaatan toogtayaal ah qola shabaaxtanka yaqaan nishaabka iyo sida wax loo loola dhaco aan la waayeyn bay u galeen oo kuwe ah jamca hawaasina wa bani nasrin labadaa qolo oo toogta aad u yaqaanay bay u galeen saxaabadii yaacday maa yakaadu uma dhowaanayn yasqudu inuu dhaco lahum nimankaa gaalada sahmu leeb leebba hadday soo tuuraan ma dhul dhacayn manaa meel cidlaa kuma dhacay nin buu ku dhacay saxaabiga dad tababaran oo yaqaan shiishka bay ahaayeen farashaquuhum waxay ku sayriyeen kuwaa gaalada ah hum saxaabada rashqan ku sayrin maa yakaaduuna aysan sigayn yukhdiuuna inay gafaan waxa weeyaan waa ku shaqshaqeen macnaha waa ku sayriyeen rashaquuhu waa saa-un waa saas ugu yaacshay oday kaga qaadan maa layidhaha leeba bay saa ugu waxaan saa gantaallada loo ganayo kale waa leebku ahaa xilligaas saas ugu yaacshay waaye lamana gafayaan fa aqbaluu markaasay soo qaabileen hunaalika halkaa ila nebiy nimankii horey u cararay dib bay u soo noqdeen nebigii bay ku soo noqdeen ilaa bahashaasaa lala soo dhacay walxaluu nebigu calaa baqlati lbaydaai baqashiisa caddayd nebigu saaran yahay calayhi salatu wasalaam wabnu camihi nebigiina adeerkiisa abu sufyaan bin alxaaris bin cabdilmudalib abu sufyaanka hadeer maaha abu sufyaankaasi waa oday qurasheed baaha ninkaani waa nebigiina adeerkiisa waa nin reer cabdilmudalib ah abu sufyaan bin xaarif bin cabdilmualib wuu yaquudu bihi nebiga hogaaminay baqashu ku wada waagi hore nin wuxuu ahaa nebiga aada gabayo iyo cay iyo ugu soo dira ninkan nebigeena adeerkiisa markii dambe oo islaamay oo fiicnaaday oo wuxuu noqday heer sare fanazala nebigu waa degay baqashii buu ka degay wastansara waa gargaar dalbay ilaahu hiilka nasiibiga uma qaala nebigu wuxuu yidhi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ana anigu annabiyu baan ahay laa kadib beenna maaha ana bnu cabdilmualib ina mualib baan ahay cabdilmualib wiilkiisi baan ahay aabbihiha nebiga caan ma ahayn cabdilmualib baa caan ahaa marka awowgaa waa iska sheegan kadhaa way shee isticmaala hadda saxaafadaha iyo warbaahinta iyo madaxweyne fulaan bay dhahayaan intay ay isaga magaciisa ka tagaan kii hore oo dhalay iyo mid kasii horeeyay ugu magacdarayaan hadday rabaan wuxuu yidhi cabdilmualibkii caanka ahaa geesiga ahaa deeqsiga ahaa wiilkiisi baan ahay uma safa asxaabah markaasaa nabiga asxaabtii safa tareeninka nidaamka ya ayuu nebigu u sameeyey أخرجه البخاري حديث البراء وسأله رجل من قيس wuxuu yidhi afarartu ma caradheen can rasuulilahi sal alay slam yowma xunayn faqaala wuxuu yidhi haddaan hanagu cararnay laakina rasuulahi nebi moxamed sal ly sl lam yafira ma cararin annagu horta nebigu ma cararin kaanat hawaasin hawaasin waxay ahaayeen nimanka la dhaho oo lala dagaalayay rumaatan toogtayaal wa innaa anagu lamaa xamalnaa calayhi markii hore markaan isku xambaarnay inkashafu xoogaa bay noo faydmeen markaan isku xambaarnay waa noo jabeen baqadirir waxa la yihahdaa jiro waa yareen waa waa ki- waa kicino nimankii markii hore markaasaa lagu sii dhowaaday fa akbabnaa markaasaa markay kaceen waxaanu ku dul hagooganay ku dul foorarsanay cala alghanaa'imi haniimadii war nimankii kicinaya wixay wateen iyo haniimadii iyo xoolahay ka carareen iyo wixii baanu ku dul foorarsan waaye oo macnaa akbabnaa waqacnaa waxaan ku dul dhacnay haniimooyinka alqanaa'i fastuqbilnaa markaasaa nalala soo qaabilay bisihaami leebab kuwaan kicinayba inta dib isku soo majiiray bay dhac dhac waxaan toogtan say u yaqaanaan nagu soo niishaabeen walaqad ra'aytu rasuulahi nebi maxamed barka sal alla alay slam calaa baklati xaalu ku sugan yahay albaydaa caddayn wa ina abaa sufyaanna aakhidu min zamaamiha zamaamiha hoggaankeeda uu hayo walxaluwa nebigu yaquulu uu leeyahay ana annabiyu laa kadib wala nebi aan been maa nebina inu cararo waa ka xaaraan waay maalintaa dee saxaabadu waa ka carareen nebiga afar nin baa raggii hare ka mid ahaa afar nin baa hadhay saddex waa reer bani haashim waay nina wuxuu ahaa ma ahayn reer bani haashim cali ibn abi aalib abbaas ibn cabdilmuطalib abu sufyaanka nabigeena adeerkiisa saddexaa reer bani haashim ibnu mascuud baa la socday cabdullahi ibn masuud waay xunaynna hadde waa dagaalkee waa dagaalka saxaabadu laba-iyo toban kun dee tiro intay ka dhammaayeen dagaalka ugu tiro badnaayeen bay ahayd yowma xunaynin ida acjabatkum kasratukum tiro badnaayeen rajahu lbukhaariy fii kitaabi lmaqaazi baabu qowli illahi tacala wayowma xunaynin ida acjabatkum kasratukum baabu qaswati daa'ifi duulaankii daa'if xadiidu cabdillaahi bni camri qaal lamaa xaasara rasul lahi sal ly slm nebigu markuu go-doomiyey addaa'if meesha daa'if la yihah markuu nabigu sharay go-doomin baa la yidhahdaa hadda falam yanal nebigu ma gaarin minhum gaaladaas xaggooda shay-an waxba waay falam yanal minhum shay-an waxba kama gaarin ilaa dhufays bay ku jiraan waana la go-doomiyey qaala marka nabig wuxuu yidhi nimanku dhufays bay ku jiraan wixii aan ku tuurnana gaari mayaano hub ahe innaa qaafiluuna waa iskaga noqonaynaa innagu insha allah waa noqonaynaa waa ka tegaynaa meesha fathaquula calayhim saxaabadii arrintaasi ku cuslaatay meesha intaasoo beri aan dul fadhinay sidee baan uga noqonnaa haa annagoo aan guul ka gaarin dayib marka muddo fiicanna go-doomintu waa ahayd oo lagu hayey marka niman reer faqiif la yidhaahdo baa meesha deganaa raashin hal sano ku filan bay intay gudaha gashadeen weligoodba ha lala dagaalamo derbiyadaasi ku naban yihin albaabadiina hoos bay ka xirteen muslimiinta waxay ku soo tuurayeen bira dab ah oo kulul madano mi- miiran ah markaasaa waxaa iska heehaabaya oo iskan leebkaanoo kale gantaal bir dab ah oo saa usoo derbiga ka soo dhacaysa markaasa saxaabadii dabadda joogay bay ku dhacaysaa qofkii taabato waa ka dusaysaa waa gubanaya dad badan bay dhibaateeyeen marka nabigu nin buu la tashaday noofal la dhihi jiray wuxuu yidhi war maxaan samaynaa soo yidhi war waxaani waa dawaco ged ku jidha waa haddaan iska dul nagaano waa qaban doonaa marka dambe aanan ka kicin haddaad ka tagtidna dee dhib ma leh nabigu wuxuu yidhi war waa ka noqonaynaa nimankan saxaabadii waxay dhaheen waa ku cuslaata arrinta wa qaaluu waxay dhaheen nadhabu mataqinaa walaa naftaxu ma furanayna maya annago aan furan wa qaala maratan marna wuxuu yidhi nabigu naqfulu waa noqonaynaa wa qaalu waxay dhaheen faqaala wuxuu yidhi haddaynaa marka noqonayn uqduu ku ku jarmaada cala alqitaali dagaalka aroorti gala faqadow waa ku jarmaadeen dagaalki fa asaabahum waxaa saxaabadii soo asiibay mar labaad jiraaxun dhaawacyo maalintaasna dhaawacyaa laga soo buuxshay faqaala nabi wuxuu yidhi wuxuu yidhi markay soo noqdeen iyagoo wada dhaawaca innaa qaafiluuna qadan war meeshaan birri waa iskaga tegaynaa insha allah faacjabahum saxaabadii waxaa cajab geliyay arrinkaas alleela waa saxbi dee meesha naga kaxeeyey ilaa waa rag soo xanuunsaday aad bay usoo dhaweeyeen fadaxika nabi nebigu markaasoo qoslay sala allah alay sl maalinta hore waxay lahay illaa wa illaa tegi mayna ilaa aan furanno markii dambana ay soo taabatay dhibaatadu waa sax bay dhaheen ha laga rara ciidanka meesha marka debedda gan- waxa laga soo gano oo saxaabadu soo ganaan derbi dheer weeyo nimankan ku dhici mayso kuweerna kor bay saaran yihin oo waxay soo tuuraan waa la helayaan waa niman balaayaa bay ahaayeen baabu isaalati alasnaami asnaamta suulinteeda min xawli lkacbati kacbada hareeraheeda in asnaamta laga suuliyo ama su- ama waxa weeye baabu isaalati alasnaami asnaamta suulinteedii min xawli lkacbati laga suuliyey xadiidu cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal dakala nabiyu sal lla alay sl nebi moxamed baa soo galay makkata waxawal xaal xawla alkacbatina halaaثu mi'atin wa situuna nusuba saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa oo dhagaxyo balaaya meesha taageen baa meesha yaallay waay ilaa sanadka saddex boqol iyo lixdankaas iyo wixii ka agdhowey fajacala wuxuu guda galay ya- yadcanuhaa nebigu inuu ku turturqayo ku mudmudayo bicuudin laan oo fii yadihi gacanta ku wati ulbuu nebigu sanamyada saa ugu gujiyaa wajacala wuxuu gudagalay yaquulu nabigu inuu leeyahay jaa alxaqu wazahaqa albaadilu xaqiina waayi baadilkiina wazin akhrajahu lbukhaari baabu sulxi sulxi sulxi lxudaybiya fi lxudaybiya xudaybiya sulxeedii xudaybiya dhexdeeda dhacay baa laga hadlaya xadiidu lbaraa'i bni caazibin qaala wuxuu lamaa saalaxa rasuul lahi sal l sl nebi maxamed markuu la sulxtumo la heshiiyey ahla alxudaybiyati kataba caliyun baynahum qoraal waxaa qoray cali baa qoray dhexdooda kitaaban warqad warqad baa la kala qoranay fakataba wuxuu qoray sayid cali muxamadu rasuulullaahi nebi maxamed oo rasuulka ilaahay yaa qoraalkan waa qoraal waxaa weeyaan uu dhinac iyo daraf uu ka yahay waaye faqaala lmushrikuuna gaalada waxay dhaheen laa taktub ha qorin muxamadu rasuululahi ha qorin nebigu magaciisa diidaya low kunta haddaad tahay rasuulan lam nuqaatilka kulamaana dagaalan maba oginba inaan rasuul tahay haddaa rasuul tahay miyaan kula dagaali lahay muxamed rasuululahi ah noo qorin warqad baan kala qoranaynaa ma oganin bay leeyihiin waxay u leeyihin waa taytal uusan lahayn iyo masab uusan lahayn waa u diidan yihin faqaala licaliy nebi cali wuxuu ku yidhi um umxuhu tir nebigu meel wax lagu qorayo meel kale iyo maba akriyo isagu war meesha wax ku qodhay kat nebi wax qorana ma ma akriyo waxna ma qoro faqaala caliyu baa yidhi maa ana anugu ma ahi biladii ninka axmaahu tirayo ma maxamedun rasul lah baan tiri karaa ma tirayo wy weligii baana tiray famaxaahu rasuululahi nabigaa ku tiray sal biyadi gacantiisa itus bay yidhi meesha waa tag nabigaa tiray wasaalaxahum nebigu wuxuu kula heshiiyey calaa an yadkhula inuu galo huwa iyo wa asxaabuhu say asxaabtiisu alaaata ayaamin saddex maalmood markii sanadka dambe lasoo noqdo makaa gelaysaan saddex baraad joogaysaan walaa yadkhuluuhaa aysan lamana soo gelayaan walaa yadkhuluha aysan la soo gelin ilaa bijulubbaani silaaxi hubka oo gelkiisa ku jira mooyaane hubka oo gelkiisa ku jira baa la soo geli kadhaa faqaala wuxuu yidhi julubbaanu silax waxaa weeyaan fasaluuhu waxay weydiiyeen maa julubbaanu silax maxay tahay faqala wuxuu yidhi waa alqiraabu oo bimaa fiih baa looga jeedaa qiraabku waa booshka iyo wixii ku dhex jiray ay ku dhex jiraan waayo marka shuruudda waxaa ka mid aha toban sano dagaal inaan la- laysku qaadin dadka dadka qayba qaybta kale inay nabadgeliso nebiga iyo inay haddaysan maka gelin sanadkan cumradii waa loo diiday ka noqdaan hubka hadhowtii markay soo noqonayaan sanadka dambe hubka waa inaysan galka kala bixin inay nabad u socda hal la arko oo qofka hadduu iska soconay wixiisuna u xihaysan yihin ma dagaalsana aa seefaha iyo galkooda ha ku jiraan akhrajahu lbukhaariyu xadiidu sahl bni xunayf can abi waa'id qaal kunnaa bisifiin meesha sifiin la dhihi jira aanu joognay waa meel taariikh dheerne dagaallo waaweynaa ka dhacay faqaama waxaa kacay sahlu bnu xunayfin faqaala wuxuu yidhi ayuha annaas dadow ittahimuu anfusakum war naftiinna tuhmaysta waryaaya idinku iscanaanto istuhmaysta in fa innaa kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilahi nebi maxamed micid sal ly slam yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiya baa nebiga la socon walow naraa qitaalan laqaatalna dagaal haddaan arki lahayna waa dagaalami lahayn waayo fa jaaءa waxa yimid cumar bnu اlkhadaab faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah alasna cala alxaqi ma waana xaq ku dul sugnayn wahum gaaladuna cala albaadili ma waysan ku sugnayn faqaalana wuxuu yidhi balaa faqaala wuxuu yidhi sayd cumar alaysa qatlaana kuwa yaga la laayaho oo dhinto oo la dilo ma waysan ku jirin gelayn fi ljanna wa qatlaahum gaalada kuwa laga laayana fi naari ma waysan gelayn qaala wuxuu yidhi nebigu balaa waa sax qaala wuxuu yidhi facalaa maa maxay baan haddaas nucdi u siinaynaa addaniyata khaslada dani dani daniyadaayay liidataa fii diinina diintayada diinteenna maxaan u qaadanaynaa shuruuddaan adag asxaabadu aad bay uga doodeen shuruuddii sulxulxudaybiya waxay u arkeen inay dhinaca gaalada u hiilinayso ee nebiguna wuxuu hagaa nasriga iyo khayrka ka dambeeya shuruudduna sideedii loomaba wada fulin doonaba iyagii baa ballanta ka bixi doona marka wuxuu yidhi khaslada liidato oo nagu xun haddaan xaq ku sugan nahay iyona baadil ku sugan yihiin ee naqiisadaa khasladaa liidata maxaanu u qaadanaynaa oo u aqbalaynaa heshiiska go-aamadihiisa kuwaan yihiin anarjicu ma ma noqonaynaa buu yidhi walaxaa lamaa yaxkum illaahu ilaahay usan xukumin baynanaa annaga iyo baynahum iyaga dhexdooda faqaala ibna faqaala wuxuu yidhi nabigu ibna alkhadaab war ina khadaab ya bna alkhadaab bay ka dhantay war yaa ina khadaab inii anigu rasuulullahi baa walan yudayic walan yudayicani allah ilaahayna ma idayacayo abadda weligeed fandalaqa cumar wuxuu aaday ilaa abi bakr nebigii dee waa u jawaabay intuu ishaymi waayey waa ninkaa geesigaay wuxuu is ihi ninka nebiga wax kasta ka dhaadhicin kara waa abubakar utug abubakr butug faqaala lahu midla maa qaala lilnebiy hadallada hadda nebigu kusoo yiri oo kale buu abubakar ku yidhi war abubakar soo xaq kuma sugni soo iyagu baadil kuma sugno keena la dilo soo jannada geli mayo kooda soo naarta geli mayo heshiisyadan noocaana maxaan u qaadanaynaa faqaala abubakar wuxuu yidhi ismana oga innahu horta nebigu rasuulullaahi weeye war nebigu isagu waa rasuulka ilaahay walan yudayicahu allah ilaahayna ma dayacayo abadda tabtii nebigu ugu hadloo kale waa abubakarna ilaahay waafajiyey ilaahay nebigiisa ma dayacayo fanazalad waxaaba soo degtay suuratu lfatx inaa fatx faqara'ahaa rasuulullaahi nebi maxamed baa ku dul akhriyey sala allahu calayhi wasalam calaa cumar buu ku dul akhriyey ilaa aakhirihaa ilaa aakhirkeeda laga gaaraayo inaa fatx oo dhan waa tafsiirkeedayna kusoo dhowey faqaala cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi afatxun huwa ma fatxiba qaala nacam buu yidhi nebigu waa furasho weyn baa dhacays waay baabu gaswatu uxudin uxud dagaalka uxud waa dee ghaswaadka siirada iyo marka laga hadlayo waa waxaan laga dhergayn xadiidu sahl bni sacdin radia allahu canhu annahu su-ila waxaa la weydiiyey can jurxi jurxi nebiy sal l sl nabiga dhaawaciisa yooma uxud dhaawacii gaaray nebiga maalintii uxud waa waxaa weye dadka geesiyaasha ah safkay gelayaan waa dagaalamayaan nebigu waa dagaalamayay dhaawacyaa soo gaaray kuwan kaleo gaaladaana waa balaayo meel derbiyadaas dabadooda ka soo hadlayaan oo xaggaasa ka soo qaylinayaan oo meelahaas haday doonaan dhulka hoostiisa ka soo warramaya iyagu naftay isleeyihiin kollay khayr iyo aakhirada kama horeeye adduunka iyaana aad joogteen kana wuxuu isleeyahay jannaaba helaysaa balaayadan diinta la dagaalamaya gaalada ka adkow marka nebiga dhaawacyaa soo gaaray saxaabigaana la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi jurixa wajhu nnebiy nebiga wejigiisa waa la dhaawacay sala allahu calay wasalam nin la dhihi jiray cabdullaahi bni qamica baa nebiga dhaawacay wa kusirat rabaaciyatu fooshiisina waa la jiray waxaa weeye laba fooloo kale laba hoosaa jira moogtahay foolka kuwa hoose labada fooloo hoose kan midigta xiga labada hoose fool kan midigta xiga baa nebiga laga dhaawacay oo laga jebiyey calayh salatu wasalaam wa hushimat ilbaydatu koofiyaddiina waa la waa la jebiyey koofiyaddii nebiga madaxa u saarnay ya calaa ra'si madaxiisa koofiyad bireed haddii lagugu dul jebiyo waxaa weeye sirisyadeedii baa qofka misna gelaya dha- dhaawaca madax noqonaya ilaa waa bire ninkaas nebiga dhaawaca ku dhuftay baalahan goodire iyo ma waxa dhahay taysuljabalka ah baa lagu salladay markii dambe isagan taa nebiga madaxiisa wax gaarsiiyey baalkaasaa soo hardi iyo ugu waday waagi dambe fa kaanat faatimatu waxay ahayd calayha asalaam taqsilu dame nebiga aabbaheeda dhiiggay ka dhaqaysaa wa caliyunna yumsuk waa qabanay waa waa faatimo iyo zawjkeeda sayid cali falamaa ra'at markay aragtay anna dama dhiiggu laa yasiidu inuusan siyaasanayn ilaa kasratan fara badnaan meel dhiig ka daaya haddii biyo lagu dhaqo dhiiggunbaa sii badan biyihii iyo dhiiggii iyo wixii baa saa sii badanaya waayo markay arkeen dhiig inuu sii badanayo akhadat waxay qaadatay xasiiran falag dirin caw ma dhahna fa axraqatu way gubtay xataa saara ramaadan ilaa dambas ka noqday dambas markuu noqday uma alsaqatu dambaskii bay ku dhejisay meeshii dhiigu ka burqanayay nebigu fastamsaka damu dhiiggi waa istaagay waa aragtay meesha caleen saar iyo damba saar iyo waxaa da dadka wax la tacaala haa waxyaala saa loo saarayaa jira dhag markaase dhiiggii baa istaagaya waa goorma waa waxaa weeyaan hadda jaamacada lagu qaato iskama ah keliya goormo weeye xadiidkaana laga qaadanayo arrimo badan caafimaadka la xiriira waa nebi maxamed oo nool kun iyo afar boqol sano xilli ku dhow waay rajahu lbuhaari xadiidu cabdillahi bni mascuudin qaal kaani waaba anigu anduru fiirinaya ila nebiy nebi maxamed sal ly slm yaxkii xaaluu ka xikaayoonaya nebiyan oo min alambiyaai nebi maxamed oo ka warbixinaya nebi ambiyada ka mid a nebigaasoo darabahu qowmuhu qoomkiisa dileen garaaceen fa admowhu ay ka dhiijiyeen walxalwada mascuud dama dhiigga uu ka masaxayo can weji nebigaasaa dhiigga wejigiisa ka masaxayay ama nebigeennaa dhiigga wejigiisa ka masaxayay nebi kaleo sidoo kale loo dilay oo qoomkiisa dileen sida nebi maxamed hadda qoomkii gaaladu u dhaawaceen baa nebigu ka warbixiyo ku soo halqabsaday wayaquulu nebigu wuxuu lahaa allahuma kfir liqowmi ilaah qoomkayga u dhaaf fa inahum laa yaclamuuna iyago waxba garanay hadday wax garanay may nebi maxamed la dagaali lahay ninka nebi maxamed wax ku dhuftan yaa usoo labistay inkaar baa ku dhacday akhrajahu lbukhaari baabu ishtidaadi ghadabi illaahi ilaahay caradiisa darnaanshaheeda calaa man ay ku dul darnaatay qatalahu rasuulullahi nebi maxamed dilay sal alla alay slm carada ilaahay waxay ku dul darnaatay nin nebi maxamed dilo gacantiisa ku dilay yaa hadhow shahiidka kii dilay iyo kow dilay iyo waxbaa imaanaya ninka adhow soo istaagaya iyadoo nebi maxamed isagu dilay oo gaalnimo u dilay iyaa gacanta nebiga weligeedba nebi waxaa layihi gacantiisa qof kow kagama siin ilaa ninkaan mooye hada halkaan ka qaadanaya min balaayaaba xadiidu abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sal ly slm wuxuu yidhi ishtadda qadabullahi ilaahay cadhadiisu waxay ku dul darnaad calaa qowmin qolo facaluu binabiyihi nebigiisu ku sameeyey yushiiru nebigu wuxuu ishaarayey ilaa rabaaciyati rubaaciyada waa maxay fooshiisoo nebigu inta saa u ishaaray waxay yidhi qole nebigoodii saa u galay yaa carada ilaahay baa ku dul darnaatay ishtadda qadabullahi carada ilahay wixii kaloo ku dul darnaatay calaa rajuli nin ninkaasoo yaqtuluhu rasuululahi nebi maxamed dilay doono fii sabiilillahi weliba waddada ilaahay lagu dili doono yaa nebi maxamedoo fii sabiilillahi ku sugan ninka gaalkaayo nebi maxamed gacantiisa ku dili doono waxaa la dhihi jiray ubay ibnu khalaf aljumaxi ayaa ninkan la dhihi jiray waay kaar baa ku dhacday nebigaa dilay wa akhrajahu lbukhaari bukhaari baa soo saaray oo wariyey xadiidka isaga ah fii kitaabi اlmagaazi baabu ma asaaba الnabiy sal اla sl min aljiraax yowma uxudin baabkaas uuna ku wariyey wاllahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab